galab wanaagsan dhammaantiin ma meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha oktoobarna ay tahay sagaal sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamaca wararka maanta waxaa ugu waaweyn donald trump oo ku dhawaaqay in israa'iil iyo xamaas ay saxiixeen heshiis xabad joojin oo ka dhac kaaza iyo in la sii daayo dadka afduubka loo haysto maxkamadda gobolka new south welesne waxa ay ayiday booliska oo doonayay in laga mamnuuco kooxaha falastiin taageersan inay ku dibadbaxaan opera howska madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in israa'iil iyo xamaas ay ku heshiiyeen xabad joojin iyo in dadka la haysto la sii daayo taasoo qayb ka ahayd qorshihii nabadda oo labaatanka qodob ka koobnayd oo madaxweynuhu uu hore ugu dhawaaqay kaasoo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka kaase ka socday muddo laba sano ah hadalkan uu ku dhawaaqay ayuu ku qoray bartiisa truth social la yiraahdo iyadoo mr trump uu sheegay in labada dhinacba ay saxiixeen wejigii koowaad ee heshiiska kaasoo macnihiisu noqonayo in dhammaan dadka afduubka loo haysta la sii daayo sidoo kalena israa'iil ay dib u baxdo oo ay gaarto khad lagu heshiiyey waxa uu ku baaqay inay tani tahay tallaabadii ugu horreysay oo loo qaado nabad waarta oo adag ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa soo dhoweeyey heshiiska isagoo sheegay in ilaahay idankiis waa hadalka sida uu u dhigaye dhammaan dadkaasi guryahooda la keeni doono oo uu ula jeedo dadka afduubka loo haysta ee israa'iiliyiinta waxaana uu filayaa ra-iisul wasaaruhu inuu weydiisto golihiisa wasiirada inay markaasi ansixiyaan heshiiska maalinta khamiista xamaas ayaa dhankeeda xaqiijisay heshiiskan oo ay ku jiraan in israa'iil ay dib u baxdo sidoo kalena la ysdhaafsado maxaabiista iyadoo ku boorisay madaxweynaha maraykanka iyo dalalka kale ee heshiiskan qaybta ka ahaa inay xaqiijiyaan in israa'iil ay fuliso xabad joojinta lagu dhawaaqay mr trump ayaa sheegay inay dhici karto inuu u safro dalka masar toddobaadkan dhammaadkiisa si uu markaasi u korjoogteeyo wareegga labaad ee wadahadalada maxkamadda racfaanka gobolka new south wales ayaa xanibtay ama joojisay qorshe dibadbaxyo lagu sameyn lahaa opera howska magaalada sydney iyadoo maxkamaddu sabab uga dhigtay inay jiraan khataro dhanka amniga dadweynaha haddii dad aad u fara badan ay halkaasi isugu tagaan go-aankan ayaa macnihiisu yahay in dibadbaxayaasha dembiyo lagu oogi karo haddii ay sii wadaan inay ku dibadbaxaan wadadii hore oo ay rabeen oo ay ku jirto opera howsku laakiin kooxdaas oo qabanqaabisay dibadbaxyadan oo la yiraahdo palestine action group ayaa iyadu sheegtay inay racfaan ka qaadanayso go-aanka maxkamadda george lea oo ka tirsan kooxdan ayaa sheegay in qorshuhu hadda uu yahay inay dariiq kale maraan oo ku dibadbaxaan dhammaadka toddobaadkan oo maalinta axadda iyagoo dhex mari doona bartamaha magaalada sydney james patterson oo senator liberaal ah lagana soo doorto gobolka victoria ayaa ku eedeeyey dowladda albanisi inaysan cidna la wadaagin oo qarisay laba haweena oo lala xiriirinayo kooxdii islamic state oo dib loogu soo celiyey dalkan australia iyaga iyo afar ilmood oo ay dhaleen iyagoo laga soo celiyey dalkaas suuriya senator patterson ayaa sheegay inay qaadatay saacado badan oo su-aala lagu weydiiyey dhegeysi sanadka in dowladdu ay markaasi xaqiijiso labadan haweenka oo dhalasho la siiyey maadaama waalidkooda ay dalkan ku dhasheen kadibna loo soo duuliyey australia labaatan iyo lixdii bishii sebtembar iyadoo ay caawinayso wasaaradda arrimaha guduhu mr patterson ayaa ugu baaqay wasiirka arrimaha gudaha dalkan australia tony burg inuu sii daayo faahfaahinta ku saabsan kulan dhex maray isaga hay-adda gargaarka ee safe the children la yiraahdo oo iyadu u doodeysay haweenkan in dib australia loogu soo celiyo saadaasha hawada barito magaalada melbourne waa roobab iyo labaiyo labaatan sydney waa cadceed iyo labaatan iyo lix halka australian dollar waxaa lagu sarifayay lixdan iyo lix senti oo doolarka maraykanka ah